الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الحديث الثامن عشر وحديث كيستيدي تبنات عن أبي آه، الحديث السابع عشر الحديث السابع عشر وحديثك تضبية تبنات عن أبي يعلى شداد ابن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذب- آه، الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم imaam muslim raximahullah ee wuxuu ka wariyey saxaabiga loo yaqaano abi yacla yani saxaabiga kunyadiisu abi yacla ay tahay magaciisuna shadaad ibnu aws ahaaday radia allahu canhu can rasuuli illaahi rasuulka ilahi wuxuu ka wariyey shadaad ibnu aws sala allahu calayhi wasalam qaala inuu yihi rasuulku ina allaha kataba ilaahay wuxuu waajibiyey alixsaana ixsaan iyo samafal buu waajibiyey calaa kuli shayin ay fii kuli shayin shay kastaba in loo samafalo faidaa qataltum yacni mar kastoo aad wax dilaysaan faaxsinuu wanaajiya alqitlata qaabkaad wax u dilaysaan wanaajiya waidaa dabaxtum mar kastoo ad wax gowracaysaan oo wax aad qalaysaanna fa axsinuu wanaajiya addibxata qalitaanka wanaajiya walyuxidda axadukum qofkiin ha soofeeyo oo ha afeeyo shafratahu mindidiisa wax ku gowracayo walyurix ha u raaxeeyo dabiixatahu midka markaasi ama waxa uu gowracayo Eh, xadiidka waxaa warinaya oo nebi maxamed ka wariya calayhi الsalaatu wasalaam saxaabiga loo yaqaano shadaad ibn aws magaciisu waa shadaad ibnu aws ibn اlmundir ibnu xaraam ibnu camar waa ansaari waa min bani najaar waa ansaari oo saxaabada waxaa loo qeybiyaa muhaajiriin iyo ansaar isagu marka waa ansaari waxaa adeer u ah saxaabigii mashhuurka ahaa oo la odhan jiray xasaan ibnu haabit ninkii gebi jiray oo markaa nebiga difaaci jiray calayhi الsalaatu wasalaam ninkaas ayaa adeer u ah oo walaalkiibaa dhalay Eh, kunyadiisu waa abu yacla sida markaas eh, inoo qoran saxaabi wuxuu ahaa qiimo badan Eh, oo markaasi cilmi iyo camal isugu daray abudarda saxaabigii la odhan jiray oo caanka ahaa isagoo markaa tilmaamaya shadaad ibnu aws wuxuu yidhi ina min annaasi man yu'taa cilma walaa yu'taa xilman dadka waxaa ka mid ah kuwa cilmi la siiyo laakiin aan xilmi iyo dulqaad la siinin wa ina abaa yacla qad uutiya cilma wa xilman laakiin abu yacla waa lasugu daray cilmi iyo xilmi ayaa lasugu daray waxaa kaloo laga soo wariyey inuu yihi ina likulli ummati faqiihan ummad kastaa faqiih bay leedahay wa ina faqiiha haadihi اlumma shadaad ibnu aws ummaddan faqiiheedu waa shadaad ibnu aws weeye Eh, marka laba arrimood ayuu markaa kaga soo caanbaxay ansaar laba sifo ama laba khislo ayuu ku caanbaxay bay yidhaahdeen kow bibayaanin idaa nataq nin wuxuu ahaa fasiix ah oo aftahana markuu hadlo wa bikadmi اlghaydi idaa gadib iyo inuu carada isku celiyo markuu caroodo laba tilmaamood oo aad markaa u qiimo badan ayuu markaa ku tilmaanaa markuu hadlayo waa nin fasiixa oo markaa aftahana weeye markuu caroodana markaasi caradiisa waa isku celiyaa nin cibaado badan buu ahaa oo la kacabsi badan ayuu ahaa waxaa marka la sheegaa oo kutuba tawaariikh ay sheegaan yani markuu habeenkii u hoydo firaashkiisa wuxuu odhan jiray allaahuma ina annaara qad asharatnii yani ilaahayow hurdadii waxaa ii diiday naarta markaan xusuusto ayay hurdadu iga tegeysaa allaahuma ina annaara qad asharatnii naartii ayaa n hurseejisay oo hurdadu ii diiday markaan xusuusto naartaas iyo kulaylkeeda iyo markaa dhibka lagala kulmayo ayaa hurdada ii diiday kadibna waa kici jiray siduu u tukanaya ayuu waagu u baryi jiray baa la yihahdaa waxaa ka mid a hadaladiisa inuu yihi khayrka dhammaantii khayr dhammaantii waxaa laga helayaa jannada shar dhammaantiina wuxuu ku sugan yahay naarta wa ina adunyaa caradu xaadir adduunyadu waa dhaldhalaal yar yaأkulu minha albaru wاlfaajir dhaldhalaalkaas qofka wanaagsan waxbuu ka cunayaa midka faajirkaayo ilaah aan aqoonna waxbuu ka cunayaa wاlaakhiraةu wacdu saadiq aakharadu waa ballanqaad waxaa weeyaan ilaahay uu ballan qaaday uuna ka rumaynayo abaalgudkaas markaa uu ballan qaaday walikullin banuun adduunyadii aakhare mid kasta waxay leedahay caruur bay leedahay caruur ayay leedahay fakunuu min abnaaءi اlaakhira walaa takunuu min abnaaءi اdunya waxaad noqotaan caruurta aakhare noqda caruurta aakhare noqda kuwa adduunyada markaa ku dagma oo dhaldhalaalkaa yar ku dagma yani ha noqonina nebi maxamed wuxuu ka wariyey calayhi الsalaatu wasalaam konton xadiid axaadiistaas waxaa ka mid a xadiidkan markaasi aan qaadanayna ka mid ah wuxuu degey baytulmaqdis ayuu degey ayaduna ku dhintay sanadku markuu ahaa konton iyo sideeddii hijriga konton iyo sideeddii hijriga ayuu markaa baytulmaqdis ku dhintay cumrigiisu wuxuu ahaa shan iyo toddobaatan sano ayuu jiray markii uu dhimanayey oo ilahay cumri fiican ayuu ilaahay siiyey cumri ayuu ilaahay siiyey markay geeridu ku timid ayaa waxaa laga soo wariyey inuu yihi ina akhwafa maa akhaafu calى hadihi اlumma alriyaa washahwaة اlkhafiya yacni ummaddani waxyaalahan ugu cabsi badanahay inay ku halaagsamaan waxaa ka mid ah istuskaa ka mid ah iyo ashahwaة اlkhafiya shahwada qarsoon riyaa waa la garanayaa waa istus oo qofku inuu camal ilaahay loogu dhowaado sameeyo asagoo markaa ku doonaya ammaan iyo dadku inay u arkaan ninkaa inuu wanaag samaynayo oo lagu ammaano yani ammaan adduuny ammaan adduunyuu ku doonayaa camalkii aakharo oo ay ahayd in ilaahay wax lagaga doono oo janno lagu raadsado ayuu adduunyada wax ku doonayaa marka waxyaalahan dadka ugu cabsi badana waxaa ka mid a alriyaa istuska iyo ashahwaة اlkhafiya waa shahwada qarsoon yani shay qofku wuxuu jecel yahay laakiin ilaahay ma cid kale usan arkaynin isagu lakin wuxuu muujinayaa inuu markaa arrinkaa u samayna ilaahay dartii laakiin waxbaa u qarsoon qofkaas labada arimood ayaan markaasi ka cabsanayaa dadka inay ku halaagsamaan waana laba arimood markaa halisa xadiidkan imaamu nawwi raximah اllah isagoo tilmaamaya ahmiyadda uu leeyahay wuxuu hada alxadiiثu min alaxaadiiث aljaamica liqawaacid اlislaam xadiidkan wuxuu ka mid yahay axaadiista kulmisay tiirarka islaamka axaadiista kulmisay tiirarka islaamka ayuu ka mid yahay wadalika liأna hada alxadiiث yadulu calى cumuumi اlixsaani fi kuli shay maxaa yeele xadiidku wuxuu tusinayaa in markaasi shay kastaba loo samafalo oo ixsaan loo sameeyo ayuu markaa tusinaya marka waa xadiiث qiimo badan culimo badanna markaas macnahaas imaam nawowi uu tilmaamay way tilmaameen wuxuu nabigu yihi calayhi الsalaaةu wasalaam ina allaha kataba اlإxsaan ilahay wuxuu waajibiyey ixsaan iyo samafal kataba bimacnaa awjaba waa lagu fasiraa wuu waajibiyey bimacnaa farada uu farad yeelay bimacnaa sharca wuu sharciyeeyey intuba markaasi kataba waa lagu macnaya waa lagu fasiraa waana alfaadda laga qaato shaygu inuu waajib yahay qur-aanka way ku soo aroortay iyadoo markaa looga jeedo kataba bimacnaa waa la waajibiyey ka qowlihi tacaalى kutiba calaykum الصiyaam yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum الصiyaam muuminiintiyow waxaa lidinku waajibiyey soomka baa lidinku waajibiyey ina الصalaaةa kaanat calى اlmuؤminiina kitaaba mawquuta marka lafdiga kataba waxaa loo isticmaalaa shayga markaasi waajibka ayaa loo isticmaalaa ilaahay wuu amray yani markaasi ixsaanka xadiidkuu inoo sheegay ilahay marka waa amray ina allaha yaamuru biاlcadli wاlixsaan ilahay wuxuu amrayaa cadli iyo cadaalad wuxuu kaloo amrayaa marka ixsaan iyo samafal ayuu amrayaa marka waxyaalaha lasfaray ayuu ka mid yahay ixsaanku ixsaankuna culimmadu waxay yidhaahdaan macaanida loo isticmaalo waxaa ka mid a iisaalu nafci ila alaakhariin in nafci la gaarsiiyo cid kale ayaa ixsaanka la yidhaahdaa oo macaanida markaa loo isticmaalo ayuu ka mid yahay marka ixsaanku waa qaybsamayaa oo wuxuu qaybsamayaa mid waajib ah iyo mid markaas manduub ah ayuu u qaybsamayaa mid waajib ah iyo mid markaas sunno ayuu u qaybsamayaa midka waajibka waxaa ka mid a alixsaanu lilwaalideyn in labada waalid loo samafalo waxa weye markaasi waxay ka mid tahay ixsaanka waajibka bay ka mid tahay ayb wa bilwaalideyni ixsaanan ixsaankaas waa ixsaan waajiba weeye ayb kadalika arxaamta iyo raximka iyo qaraabada in ixsaan loo sameeyo ayaduna waa waajib qofka martida oo markaasi dayfka in markaa loo ixsaan sameeyo oo xaqiisi la siiyo waa shay waajib ah waxaa ka mid ah ixsaankii qeyb sunaa ka mid ah sida sadaqada yani markaa tatawuca ah sadaqada markaa sunnada ah waxay ka mid tahay markaas ixsaanka aan waajibkayn bay ka mid tahay marka ina allaha kataba alixsaana calaa kuli shay shay kastaba ilaahay wuxuu waajibiyey in marka ixsaan loo sameeyo ama wuxuu sharciyeeyey in ixsaan loo sameeyo calaadaasi bimacnaa fii ama bimacnaa ilaa bay culimadu ku fasireen kataba alixsaana calaa kuli shay ay fii kuli shayin shay kastaba in markaa loo samafalo ama ilaa kuli shayin ama likulli shayin oo calaadii ayaa markaasi la isticmaalay iyadoo loo jeedo fii ama bimacnaa laam loo jeedo ama bimacnaa ilaa intaba markaa culimmadu way sheegeen in sideedaa markaa lagu baaqi yeelana markaa culimada qaar baa markaa sheegay wuxuu nabigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam faidaa qataltum faaxsanu اlqitla haddaad wax dilaysaan dilkaasi waa dilkii sharciga ahaa weeye sida maalan qisaastii oo kale qof baad qisaas ku yeelatay ood qisaasanaysaa waa dil xaqa weeye xad oo kale qof baa xad laga jarayaa oo maalan wuu zinaystay guur horena ma soo marin xad baa laga jarayaa marka idan qatligii bay soo gudagelaysaa banaanaa kadalika tacziir waxaa dhici karta axyaanan tacziirtu ama edbintu inayba dil noqotaa dhici karta axyaanan marka faidaa qataltum markaad doonaysaa inaad wax dishaan faaxsinu اlqitla qaabkaad wax u dilaysaan wanaajiya faidaa qataltum markaad dishaan maaha waxaa loo jeedaa waa markaad doonaysa inaad wax dishaan ayib waxay la mid tahay faidaa qara'ta اlqur'aana fastacid biاllaahi min الshayطaan الrajiim atacawud biاllahi min الshayطan rajim gorma lala yimaadaa ma bacda اlqiraa'a mase qabla اlqiraa'a waa qabla اlqiraa'a marka intaan qur-aanka markaad doonaysa inaad akhriso baad odhanaysaa acuudu biاllaahi min الshayطaan الrajiim kadib aad markaa qiradii akhrinaysaa tanna marka waa la mid oo markaad doonaysa inaad wax dishaan ayib faaxsanu اlqitla qaabkaad wax u dilaysaan wanaajiya loogama jeedo markaad dishaan kadib markaasaa la wanaajinayaa dilkii dilkii wuu dhacay markaasi see loo wanaajin karaa markaas marka waxaa loo jeedaa waa markaad doonaysaan baa loo jeedaa faaxsanu اlqitla qitladu waa qaabka iyo hay-ada aad wax u dilaysaan wanaajiya waa ficla waa hay-ada weeyaan iyo keyfiyada ayb waidaa dabaxtum markaad wax gowracaysaana faaxsinu dibxa wanaajiya marka qaabka aad wax u gowracaysaan wanaajiya maxaa ka mid a marka isaankii ixsaanu dibxa maxaa ka mid ah walyuxidda axadukum shafratahu qofkiin ha soofeeyo shafradiisa shafra ama shufra labaduba waa laba isticmaal in shiinka la fadxiyo iyo shiinka in la damiyo waa luqataan weeye ayib marka yani qofkiin marka uu doonayo inuu wax gowraco ha soofeeyo ha afeeyo shufradiisa asalka shufrada waxaa loo isticmaalaa afkaa loo isticmaalaa afka ayaa loo isticmaalaa lakiin maanta waxaa loo jeedaa mindidii ama tooreydii wax lagu gowracayey ayaa loo jeedaa marka waxay noqonaysaa min tasmiyati shayi bismi juزihi waa shaygii in lagu magacaabay qayb asaga ka mid ah qayb asaga ka mida oo afkii ah yani shufradu afkay ahayd ayib marka afkii ba waxaa lagu magacaabay mindidii oo dhan marka min tasmiyati shayi waa shayga lagu magacaabay bismi juزihi qayb asaga ka mida magacuu lahaa ayaa shayga lagu magacaabay ayay noqonaysaa ayib marka qofkiin ha soofeeyo shufradiisa ibnu taymiya raximah اllahu tacaala yani taxdiidkaas ixdaadkaas soofayntaasi wuxuu waa waajib maxaa yeele waa amar walyuxid waa amar amarkuna muxuu waajibi muxuu yani muxuu keensadaa muxuu faa'iideeyaa alamru yaqtadi اlwujuub amarku wuxuu markaa keensadaa wujuub marka in mindidii la afeeyo inay waajib tahay ayuu markaa ka qaatay amarkaas ibnu taymiya raximah اllah baynamaa jumhuurtu ay leeyihin maya waajib maahane waa mustaxab waajib maahane mustaxab weeye waliyurix ha u raaxeeyo dabiixatahu yani waxa marka uu gowracayo dabiixa macnaa madbuuxa loo jeeda waa faciil macnaa mafcuul wixii la gowracayey ha u raaxeeyo ayib yani weli gowracu ma dhicin laakiin bictibaari maa ya-uulu ilayhi baa loo jeeda wuxuu noqon doono hadda weli lama gowracin laakiin marka la bereeyo la qalo ayuu markaa madbuux noqon doonaa marka wal yurix dabiixatahu ay madbuuxahu waxa markaasi uu gowracayo ha u raaxeeyo marka xadiidkani waa xadiidkaas cadiimka ah oo tilmaamaya in shay kastaba markaa ixsaan loo sameeyo markuu si guud u sheegay xadiidku oo nebigu inoogu sheegay calayhi salaatu wasalaam in ixsaan loo sameeyo shay kastaba ayuu nebigu marka wuxuu sheegay arrimo ka mid ah arrimahaas ixsaanka lagu samaynayo dilkii marka lala imaanayo waa in markaa la wanaajiyaa qaabka wax loo dilayo waa in la wanaajiyaa ayib marka cid la dilayo sida markaasi loo dilayo say noqonaysaa qaabkee loo dilayaa laba qowl bay culimadu ka leeyihiin qaabka loo dilayo ciddan wax dishay waxaa lagu dilayaa waxaa weeyaan seef baa lagu dilayaa cidda wax dishay waxaa lagu dilayaa seef baa lagu dilayaa maadaama iyado marka ixsaankii ay tahay asaa lagu dilayaa ayib waa qowl weeye qowl kale wuxuu leeyahay maya cidda wax dishay waxaa lagu dilayaa wuxuu wax ku dilay ayaa lagu dilayaa wuxuu doona ha ahaado bishari waa inuusan ahayn hay hay xaaraam ah shay xaaraama waa inuusan ahayn shay xaaraam hadduu wax ku dilay laguma dilayo sida maalan qofkii khamri buu siiyey kamrigii buu ku dilay ayib khamrigu waa xaaraam idin laguma dilayo laakiin shayga daatadiisa aduusan xaaraam u ahayn wuxuu ku dilay baa lagu dilayaa waxaan loo dilay shida xadiidka saxiixa ah oo markaasi fii saxiix bukhaari ku sugan nebiga calayhi الsalaatu wasalaam waxaa loo keenay inan yar oo markaasi la dilay xadiiska anas baa warinaya wuxuu leeyay kharaja jaariyaة calayha awdaaxu biاlmadiina yacni waxaa soo baxday inan yar oo sidata awdaax awdaaxdu wax dumarka su qurxiyaan weeye oo markaa fido markaa laga sameeyey wax xuli ah oo lasku qurxiyo inan sidataa soo baxday magaalada madiina faramaaha yahuudiyu bixajar nin yahuudi ah ayaa markaa intuu laba dhax isugu dhigay ayuu markaa inantii dilay gabadhiyo markaa naftii weli aysan ka bixin ayaa nebi maxamed loo keenay calayhi الsalatu asalaam fajii'a biha ilىa rasuuli اllaahi salى اllahu alayh wasalam wa biha ramaq nebigaa loo keenay inantii calayhi الsalaatu asalaam ayadoo nafti weli aysan ka bixin lakin wax ka mid a ku jirto nebigu wuxuu ku yidhi calayhi الsalatu wasalaam fulanu qatalak meheel baa ku dilay farafacat ra'saha madaxay sare u qaatay faqaala laha fi الثaaliثa rag badan baa la sheeg sheegay meheel baa ku dilay meheel baa ku dilay meheel baa ku dilay markii saddexaad baa nebigu wuxuu yidhi nin buu soo maray fulanu qatalak meheel baa ku dilay baa la yidhi ma hadli karto fakhafadat ra'saha madaxay sare u qaaday ayay hoos u dhigtay bimacnaa isagaa idilay ma hadli karto nebigu calayhi الsalaatu wasalaam ninkii buu u yeeray wuuna qirtay markaasuu nebigu ninkii sidii u dilay gabadha ayaa loo dilay oo inta laba dhagax isugu dhigay ayaa halkaa markaa madaxiis lagu jabiyey marka xadiidka waxaa laga qaatay in markaasi qofka wax dilaa wuxuu ku dilay lagu dilayo waa haddii markaa shaygaasi uusan xaaraam ahayn ayb ibnu xasmi aلظaahiri raximah اllahu tacaala yani macnahaas ayuu tilmaamay kitaabkiisa markaa muxalaha ah adilada markaa waa soo arooriyey xadiidka markaasi uu ka mid yahay ayb marka wax la gowracayo waidaa dabaxtum faaxsinu dibxa yani marka wax la gowracayo ixsaanka waxaa ka mid ah yani neefka la gowracayo in markaasi la maro siduu sharcigu maray n siduu sharcigu jidayey in la maro maxaa ka mid a marka kow aalad wax lagu gowracayo waa in marka ay tahay aalad af leh ixsaanka waxaa ka mid a aalad wax lagu gowracayo inay tahay aalad af leh waa inay tahay ayib aaladdaas inay midi tahay shardi maaha nebigu yani wuxuu sheegay daabit buu nebigu noo sheegay calayhi salatu asalaam wax wax lagu gowracayo oo nebigu wuxuu yidhi maa anhara dama wadukira ismu اllaahi fakul laysa alcadma waاdufra wax kastaoo magaca ilaahay lagu xuso oo bismi illaah lagu gowraco dhiiggana daadiya maa anhara dama wax kastoo dhiigga daadiya magaca ilahna lagu xuso cun wuxuu ka soo reebay nebigu alayhi الsalatu asalaam laysa alcadmu waاdufr lafta ama laysa asinna waاdufr ilig iyo markaas ciddi kuma jiraan labada ayagu laa yajuus ma banaana nebigu waa sii caddeeyey calayhi الsalaatu wasalaam oo wuxuu nebigu yidhi yani markaasi ama sinu iligu facadmin waa laf iligu waa laf laftuna wuxuu nebigu sheegay calayhi الsalaatu wasalaam zaadu ikhwaanikum min aljin walaalihiin jinka ayay markaa cunto u tahay walaalihiin jinkaa ayay cunto u tahay oo nebigu wuxuu sheegay calayhi الsalaatu wasalaam jin baa u yimid cuntay nebiga weydiiyeen calayhi الsalatu wasalaam markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi lakum kulu cadmin dukira smu اllahi calayhi tajiduunahu awfara maa yakuun laxman rawahu muslim laf kastaa oo la cunay oo laakiin markii la cunayey magaca ilaahay markaa la xusay oo bismi illaah lagu cunay waxaad helaysaan iyadoo hilibka ugu badna uu saaran yahay baad helaysaan waa jinkii muslimiinta ahaa marka laftu ma banaana in wax lagu gowraco maxaa yeelay jinka muslimiintaa ayuu markaasi hilib looga dhigaa oo hilib loo saaraa marka in laga wasakheeyaa la diidaya oo dhiig la marmariyo ayaa la diidaya ayib marka taa wuu sheegay nebigu ciddida wuxuu nebigu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam waa mudya xabasha nimanka xabashada la yidhaahdo ayaa waxay u tahay mindi ayib xabashaduna waxay ka mid yihiin acaajimta acaajimtay ka mid yihiin nebiguna wuxuu inaga reebay inaan shabahno acaajimta dadka acaajimta in la isku shabaho nebigu waa inaga reebay calayhi الsalatu wasalaam maadaama iyaga ay minde u tahay nimankaas xabashida xabashadu acaajim ay yihiin nuhiina can الtashabuhi bاlacaajim wاlxabashatu min ضimn اacaajim acaajimtay ka mid yihiin marka labadaas ma banaana labadaa wixii aan ahayn ma anhara dama wax kastoo dhiigga daadiya wuxuu doon ha noqdo dhagax buu noqon karaa dhagax hadduu neefka dhiigga daadinayo waxaa weye markaasi waxbaa lagu gowraci karaa ayib qori caadi ah oo af leh oo wax gowrici kara waa lagu gowrici karaa quraarad wahaa kada wax kastoo wax gowrici kara oo dhiigga daadinaya waxaa way markaasi waa banaanta maa anhara dama wadukira smullaahi fakul buu nabig uri alayhi salatu asalaam haddii neefkiiba uu baxsadayba ayib ama ugaadhi oo kale maalan ayuu doonayaa markaa qofkii inuu markaasi gowraco oo u suurtooda waa ka baxsatay waxaa ku filan bay waxaa ku filan in markaa inta bisinka loo qabto markaa wixii lagu dhufto ama leebkii ama markaasi rasaastii ama wax kasta yani wixii markaasi wax yeelaya hadday saa ku baktido waa xalaal oo nebigu calayhi salatu salam xadiis saxiixa waxaa kaga sugan inuu yidhi ina lihaadihi اbahaa'imi awaabid ka awaabid اlwaxshi waxaa ka mida xoolahan kuwa baxsanaya sida ugaadhu baxsanayso kuwa baxsanayaa jira ayb famaa facala minha fafcaluu bihi haakada waxa idinka baxsada sidaa ku sameeya oo awr baa baxsaday markaasaa nin wuxuu ku dhuftay leeb buu ku dhuftay uu dhacay markaas xataa hadduu saa ku baktiyo xalaal buu noqonaya markaa la ridayo ayaa bisinka loo qabanaya waxaa la mida neefka ceel buu ku dhex dhacayba neefka ceel buu ku dhex dhacay ama god buu ku dhex dhacay in markaa halkaa lagu gowraco de ma suurtoobi karto waxaa banaan inta wax lagu dhufto jirka meel ka mid ah in markaa bisinka loo qabto saasuu xalaal ku noqonaya waana la cuni karaa markaas ayib waa kii markaa ay suurtoobi weyday in markaa la gowraco laakiin kii ay suurtoobeysay waa in markaasi sidaa saxda ah loo loo gowracaa oo markaa awlm labada xawlmariid iyo markaa hunguriga markaasi hunguri cadka iyo hunguri madow ka la yihahdo labaduba waa in la jaraa taasaa marka ugu dhamaystira waxaa ka mid in magaca loo qabto oo bismi illaah marka la qalayo waa in bisinka lagu qalaa ayib waayo xadiisku wuxuu sheegay maa anhara dama wadukira smullaah waxay dhiigga daadiya magaca ilahina lagu xuso cun wixii laakiin taa laga waayo maya masaladaas in magaca ilaahay lagu xuso waa masale markaa khilaafiye ah oo khilaaf baa ku sugan bayna almadaahib waan arki doona markaasi haddii markaasi hilib lagu keeno oo aad ka shakiso talow magac malo markaasi bising ma loo qabto mase looma qaban nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku irshaadiyey markii arrinkaa la weydiiyey adugu magaca ilaahay ku xus oo saa ku cun oo caaisha radi allahu canha ayaa waxay tihi niman markaasi dhowaan soo islaamay ayaa nebiga u yimid waxayna ku yidhaahdeen niman baa hilib noo keena ina qowma ya'tuunana bilaxmin qolaa hilib noo keenta mana garanayno magaca ilaahay miyay ku xuseen mase kumay xusin ma cunaa mase iska daynaa wuxuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam idinku magaca ilaahay xusa oo markaa cuna mar haddaad ka shakisay waxaa weeyaan magaca ilaahay xus oo markaa cun ayib masalada marka khilaafka ku sugan waan arki doona insha allah waxaa ka mid a waxyaalaha markaasi ay muhimka tahay marka wax la qalayo in qalitaankani uu ku dhacay qasdi qasdi waa inuu ku dhacay oo maxaa laga ixtiraazaya yacni haddii mindidii ayadu ay iska martayba qasdi waa inuu yahayo waa in loo qasdaa neefka in la qalay yani jamaahiirtu waxay shardi ka dhigayaan yani alaxnaaf walmaalikiya washaaficiya waa in neefkan qalitaankiisa waa in loo qastay shirbiini wuxuu ohanayaa wayushtarau fi dabxi qasdu falow saqadat mudyaة calى madbaxi shaatin fandabaxat xaruma wuxuu ujeedaa haddii markaasi waxaa shardi ah neefka la gowracayo waa in loo qastaa haddii ay soo dhacdo mindi baa waxay ku dhacday neef meeshii laga gowracayay ama meeshii laga qalayay bay kaga dhacday mindidi baa saa u martay marka xaruma xaaraan buu noqonaya xalaal maaha limaada lanna meesha maxaa ka maqan qasdigii baa ka maqan waa calaa madhab اjumhuur calaa madhab اljumhuur weeyaan axnaafta ee xanaabilada qaar ka mida ayagu way banaynayaan qofka wax qalaya waa inuu muslim yahay qofka wax qalaya waa inuu muslim yahay caaqil ah baaliq ah ayib waxay isku khilaafaan culimadu sabiga ilmaha yar muxuu noqonayaa hadduu wax qalo arrinkiisu muxuu noqonaya ilmaha yar haddii u yahay mumayis waa banaanta ibraahimna xarbi sheekh loo yaqan wuxuu ohanayaa falaa ba'sa idaa aaqat dabiixata wa xafida tasmiyata ilmaha yar laba shay haddii uu helo laba shay haddii laga helo waxa uu qalo waa waa xalaal weeye maxay tahay kow waa inuu wax qali karaa waa midda labaadee bisinkii waa inuu garanayaa bismi illaah waa inuu ohan karaa awoodna waa inuu u leeyahay markaas inuu neefkii qalo labada haddii laga helo ilmihii yaraa waa asaxaya ayib marka waa inuu muslim yahay caaqil ah majnuunkii waxa uu qalay sax ma noqonayo waayo de can qasdin kama soo fulin muslim waa inuu yahay ama kitaabi waa inuu yahay kitaabi ama yahuudi ama nasraani waa inuu yahay oo yahuudda iyo nasaaradu waxa ay qalaan xalaal bay noo yihiin waxaan laga qaadanaya qowluhu tacaala wa طacaamu aladiina uutuu اlkitaaba xilun lakum kuwa kitaabka la siiyey waa yahuud iyo nasaaro weeyaane طacaamkoodu xalaal buu idin yahay ibn cabaas wuxuu ku fasiray طacaamuhum ay maa dabaxuuhu oo waxay qaleen weeye loogama jeedo waxyaalaha cuntooyinka caadiga kuwa de waa iska xalaal waa la garanaya bariiskoodu iyo baastahoodu de waa xalaal waa la garanaya taa ishkaal ma leh marka طacaamka la sheegayo oo ilahay adduu inoogu sheegay inuu xalaal inoo yahay waxaa weeyaan waxa ay qalaan weeyaan culimada qaarkood waxay ku xireen shardi oo ah waa inuu markaasi yahay waa inuusan ahayn waxa ay qaleen mid ay kanista u qaleen mid ay kanis darteed u qaleen ama ciidahooda markaa ay u qaleen waa inuusan ahayn kaasoo kale sida axwadkaa waxa w in laga tago weeye xalaal miiradku wuxuu ku jira in laga tago sida markaa caaisha radi allahu canha iyo cabdullahi bni cumar iyo taawus ibnu kaysaan imaamu shaafici siday ku tageen mar haddii ay u qaleen kanaa'istooda iyo markaasi ciidahooda ay u dabaaldegaya axwadku iyo xalaal miiradku wuxuu ku jiraa in markaasi laiska daayo ayuu xalaal miirad ku jiraa ayib marka waxaa ka mid ah aadaabta waa in waa in markaasi qofka wax gowracaya waa inuu yahay qof muslima waa inuu yahay caaqil waa inuu yahay baaliq ama sabi waa inuu yahay wax kala saaraya haddii muslim uusan noqonna waa inuu yahay kitaabi kitaabi waxaa ku baxaya hadduusan kitaabi ahayn sida majuusta kuwa dabka caabudo kale waxay qalaan laa yajuuz kuwa dabka caabud waxay qalaan laa yajuuz aadaabta waxaa ka mid ah neefka markaad qalaysid inaadan mindidii ku soofaynin oodan ku afaynin neefka hortiisa hada laa yajuuz cabdullahi bn cabaas radi allahu canhu ayaa markaasi yani xadiis baa wuxuu soo wariyey cabdullahi bn cabaas wuxuu nebi maxamed ka wariyey nin ayaa markaasi intuu neef seexiyey oo jiifiyey ayuu markaa wuxuu bilaabay inuu mindidii soofayso oo afeeyo nebigu wuxuu ku yidhi alayhi الsalaatu asalaam aturiidu an tumiitaha mowtaat ma waxaad doonaysa inaad dhowr jeer disha miyaad doonaysaa way dareemaysaa aturiiduha an tumiitaha mowtaat inaad disho hallaa axdadta shafratak qabla an turjicaha maxaad u soo afayn weyday mindidaada intaadan seexinin ka hor sheekh albani xadiiska waa saxiixinaya fi silsila ayuu xadiis ku saxiixinaya aturiiduha an tumiitaha mowtaat idan laa yajuus ma banaana waxaan kaloo banaanayn in mid kale horteeda lagu qalana ma banaana dadka qaarkood way sameeyaan ayib neef baa u xiran kii oo xiran baa mid kale hortiisa lagu qalaya laa yajuus imaam اqurطbi raximah اllah wuxuu ohanaya wmin ixsaani الdabxi anlaa yadbaxa bahiimaة waأkhraa tanduru ilayha waxaa markaasi ka mid a ixsaanka nooshida waxaa ka mid ah imaam qurطubi baa ohanaya waxaa ka mid a markaa ixsaanka dabxiga lagu samaynayo anlaa yadbaxa bahiimaةa waأkhraa tandur ilayha inaan mid la qalin iyadoo tii kale ay eegeyso ayib tii kale iyadoo marka ay eegeyso marka waxbay dareemaysaa bay leeyihiin oo qaarkood waxay soo naqliyeen xikaaya markaa hariib ah ayay soo naqliyeen oo culimada yani arbiciinka sharaxda sheekh ka mid ah ayaa wuxuu soo naqliyey markaa qiso hariib ah oo wuxuu leeyahay yani markaa culimo iqa ah ayaa arrintaa ii sheegay waa sheekh loo yaqaano shabshiri wuxuu leeyah min hariibi ma waqaca mima yatacalaqu bidalik ma akhbaranii bihi man ahiqu bihi ninaan kalsoona i warramay buu leeyahy annahu dakhala calىa bacdi اlumaraa niman madax ah ayuu usoo galay waqad amara bidabxi jumlati min alhanam ninkaa boqorka wuxuu amray dhowr neef oo ariga in la- in la qalo ayuu amray fadabaxa bacdahaa kii amarka la siiyey inuu qalo ayaa neefafka wax ka mid u qalay uma ishtaqala daabixu can adabxi wuu yar mashquulay qayb baa u dhimanaa uma caada ilayhi fi lxaal markiibu usoo noqda meel buu qabtay wuu usoo noqday falam yajid ilmudyata alatii yadbaxu biha wuxuu waayey mindidii wax ku qaliyay ayuu waayey fatahama biha bacd alxaadiriin dadkii meesha taagna qaybo ka midu ku tuhmaystay inay qaateen mindidii faankara akhdahaa ninkii lagu tuhmaystay wuu diiday wuxuu yihi maya anu ma qaadan waxasala bisababi dalika laqatun wakhisaam meeshii baa la isqabsaday muran iyo dood baa ka dhacay dood baa ka dhacday meesha waad qaatay ma qaadan fajaءa rajulu kaana yanduru ilayhi min ba- min ba- eh, min- min bucdin nin meel fog ka eegayey ayaa markaa u yimid wakaasa wuxuu yihi asikiinu alatii tatakhaasamuuna calayha akhadata hadihi shaah mindidaa isku haystaan ku dagaalamaysaan ridanaa qaadatay bu hadihi shaah ayib bifamiha afay ku qaadatay bu yihi wamashat biha ilaa hada اlbi'ri waalqathaa afay ku qaadatayoo ceelkanay ku riday bu yihi faamara alamiiru shaksa binuzuuli ila اlbi'ri liyatabayana hada اlamr ninkii boqorkaabaa wuxuu nin ninbu wuxuu ku yihi bal ceelka galo bal soo eg waa la galay ceelkii fawajada اlamra kama akhbara الrajul mindidi waa laga so- ceelka laga soo xelay sawaadix maaha waxaa soo naqlinaya aljawaahir اlbahiya fi sharxi arbaciin nawawiya ayuu markaa kusoo naqlinaya yani arrintaas marka in ay wax dareemayso neefku inuu wax dareemayo ayaa markaa laga qaadanayaa oo mid kale hortiisa aan lagu qalin imaam axmed wuxuu odhanayaa tuqaadu ilى اdabxi qowda rafiiqa watuwaara sikiin canha mindida waa in laga qariyaa walaa tudhar asikiinu ila cinda dabxi marka la qalaya mooyaane waa inaan midada la tusin ayib maxaa yeelay liannaha takhaafu اlmowt geeriday ka cabsanaysaa marka aadaabta ayay markaa ka mid tahay inaan mid kale horteeda lagu qalin ayib aadaabta waxaa ka mid ah yani markaasi inaan wax ka mida la- laga jarin neefkii laga goynin ilaa markaa ay naftu ka baxdo inaan waxba markaa laga jarin adaabta ayay markaasi ka mid tahay Eh, marka eh, aadaabta markaasi la doonayo in lala yimaado way badan tahay masalada ku saabsan in bisinka lala yimaado waa masale markaa culimmadu isku khilaafsan yihiin oo marka aqwaal ay kaleyihin saddex qowl ayay kala yihiin in magaca eh, la xuso marka neefka la qalayo ma waajib ah mase waajib maahan qowlka koobaad ama qowlka hore waxaa weeyaan in dabxigu uu yahay eh, bisinka marka in lala yimaado inuu waajib yahay waxaana sidaa ku tegey saxaabada cabdullahi bni cumar Eh, haddii magaca aan lagu xusinna wuxuu noqonayaa xaaraan buu noqonayaa waxaa ku tegey oo kale naafic oo mawlihiisa ah shacbi ayaa ku tegey waxayna soo qaateen aayaddii fakuluu eh, mima amsakna calaykum wadkuruu sma allaahi calayhi magaca ilaahay ku xusa kadalika eh, walaa taأkuluu mima lam yudkar ismu اllahi calayhi waxaa magaca ilahay aan lagu xusin ha cunina imaam shawkani wuxuu odhanayaa eh, wayaziidu hada اlislaal taأkiida aayaddaas wa- eh, markaasi yani magaca ilahay in lagu xuso waxaa sii xoojinaya in magacu laazim yahay bisinku inuu laazim yahay waxaa lagu xoojiyey wainahu lafisq waqad habata fi اaxaadiis صaxiixa almru bالtasmiyati fi الsaydi wagayrihi waa imaam shawkani ibn cuthaymin wuxuu ohanaya fain nasiya hadduu ilaawo hadduu halmaamo inuu bisinka u qabto fain nasiya fainaha xaraamu xaraam bay noqonaysaa ibn cuthaymiin lianna shar laa yasqutu binnisyaan maxaa yeeley shardigu halmaan kuma dhaco halmaan ilow kuma dhaco waxaana tusinaya buu sheekhu yidhi ana rajula low sallaa muxdiثan naasiyan fasalaatu غayru صaxiixa nin hadduu tukado isagoo weyse la'aana salaadaas mee laga aqbalaya maya ولأن اللaha taعaaلى qاaل ولا تأkلوا مima lam يذkر اسم اللahi عaليه ayب hadaba haddii qofka iشhكاal uu soo arooriyo oo uu yihaahdo فahimna أنa تasمiyaةa شharط in bisم الlahi inay shar tahay garanaya haddii sahwi ama nisyaan looga tago maxay noqonaysaa madiبيaxadii xaaraan bay noqonaysaa soo rabbi ma oran rabbana laa tuaakhid yani muminiintii baa alla inooga warramaya rabbana laa tuaakhidna in nasiina o akhtana rabbi waa hanoo qaban haddii aan halmaan nugu dhaco ama markaasi aan gafno qaala lahu qad facaltu miyaan marka aayaddaasi lagu ishkaal bixin karin oo wixii qofka nisyaan ooga dhaca ama halmaan ooga dhaca in loo cafiyo wuxuu leeyay sheekh ibn cusaymiin raximah ullah naquulu laa nu'aakhidu hada hada aladii dabaxa addabiixata wanasiya an yusamiya isaga dembi ma saarna wanaquul laysa calayhi imu dembi ma saarna laakin baqiya alaklu cunitaanka ba haray ida jaaa yuriidu an yaأkula min hada min hadihi wasأl adukira ism اllahi calayha am la fayuqaal lahu lam yudkar ism اllahi calayha idan laa yaأkul ma cunayo marka aayad xadiidkani ama aayaddani waxay u taallaa yani qofkii asagu halmaamay dembi kama saarna dembi kama saarna aasim kuma noqonayo rabbana laa tuaakhidna in nasina wakhta'na rabbi hanoo qaban marka inuu bisinka qaban waayey oo halmaan ooga dhacay taasaan loo qabanayn hadday laakiin cunid hadday noqotay maya waa laazim ayib qowlkaas waa qowlka markaa daahiriyadu ay ku tageen ibnu teymiya raximah llahu tacaala jumhuurta ayuu markaa kasoo ka xikaayado wuxuu waa qowl jumhuur inuu bisinku laazim yahay haddaan bisinka lala imaana xataa nisyaan uusan ku dhacayn haddaan lala imaana inay xaaraam noqonayso ayib kaa waa madhab madhabka labaad waa madhab odhanaya tasmiyadu bismi اllaahi waa mustaxab waajibna maahan waa riwaaye axmed laga wariyey kadalika maalik laga wariyey waana madhab shaafici imam shaafici madhabkiisa weeye saxaabada waxaa laga wariyey cabdullahi bn cabaas iyo abu hurayra taabiciinta waxaa laga wariyey caطaa imaamu shaafici nahyiga aayadda walaa taأkuluu mima lam yudkar ismu اllahi calayhi wuxuu ku xambaaray maa dubixa ligayr اllah wixii ilaahay gayrkii loo gowraco ayuu ku xambaaray ma dubixa ligayr اllaah w macnaa asnaamta walaa taأkuluu mima lam yudkar ism اllah aleyh macnaa wixii asnaamta loo qalo ha cunina macnu waa saas weeye macnuhu maahan waxaan bisinka lagu gowricin ha cunina macnuhu maahan macnuhu waxaa weeye wixii asnaamta loo qalo oo ilaahay cid aan ahayn loo qalo ha cunina macnuhu waa saas weeye halkaasuu mariyey ayib marka nahyigaas halkaasuu ku xambaaray kadalika waxay kaloo soo qaateen oo daliil ka dhigteen ahar mursala oo nabigu inuu yihi dabixaة muslim xalaal dakara sma اllahi aw lam yadkur qofka muslimka waxa uu qalo waa xalaal bismi lahi bisinka hau qabto ama yuusan u qaban abu dawuud baa kusoo wariyey fi marasiil waa aar markaa mursal ah ayib waxay kaloo deliishadeen xadii xadiikii hadda aan soo tilmaanay oo tilmaamayey nebiga yani qolaa u timid waxay yihahdeen nebi allow hilib baa naloo keenaa hilibkaasi ma garanayno bisinka ma loo qabtay mase looma qaban wuxuu nebigu yihi alayhi الsalaatu wasalaam idinku markaasi bisinka u qabta bismi llahi dhaha markaad cunaysaan bismi llahi dhaha laazim maaha markaasi nebigu laazim kama dhigin in bisin lagu gowracay laazim kama dhigin waa xadis saxiixa xadiidkaas marka xadiidkaasna way deliishadeen oo marka inaysan laazim ahayn in markaa bisinka loo qabto waa qowlka labaad weeye qowlka saddexaad waa in la kala farqiyo in la kala farqiyo bayna aلdhaakir والnaasi qofka yani marka waxaa weeyaan asagoo xusuusanaya oo og bisinka ka tegey iyo midka markaasi halmaamay labadaasaa la kala qaadaya haddii uu halmaamo falaa baأs oo ibn cabaas waxaa laga sheegay inuu yihi man nasiya falaa baأsa qofka halmaama bisinka inuu qabto dembi kama saarna kaasi ayb qofka markaa bisinka ilaawaa waxaa lagu xambaaraya adiladii markaasi ogolayd nisyaanka in markaa qofka usan wax dembi ka saarnayn rabbana laa tuaakhidna in nasina walaysa calaykum junaaxu fima akhطaأtum bih walaakin ma tacamadat bihi quluubukum ibnu jariir abri wuxuu ohanaya isagoo madhabka xoojinaya inama dabaxahu اlmuslim fanasiya an yadkura sma اllahi calayhi laa yaxilu fahuwa qowl baciid min aلsawaab bshuduudihi wa khuruujihi cama calayhi اjamaaca muxuu leeyahay ibnu jariir abri qofka muslimka waxa uu gowraco oo bisinka uu ilaawo in la yihahdo xalaal maaha waa qowl baciid ah wuxuuna khilaafsan yahay qowl jumhuur buuna khilaafsan yahay qowl jumhuur ayuu khilaafsan yahay marka saddexda qowl waa saddex qowl markaasi caan ah kolley in markaa bisinka lagu dadaalo waa shay markaasi yani loo baahan yahay weeye oo qofki usan fudaysanin inuu markaa bisinkii ka tago inuusan fududaysanin inuusan fududaysanin waa shay markaasi laga maarmaano weeyaan oo yani hadduu halman ooga tago xaalka noocaasa waa dhici karta marka wejkaas inay yeelato laakiin asagoo u og si markaasi olakac inuu oga tago maahan inuu olakac oga tago maahan khulaasadu waxay tahay sida xadiisku inoo sheegay ixsaanku waa shay markaa maطluub ah fii kuli shay waa shay markaasi maطluub ah waa soo arag inuu markaa qaybsamayo qayb waajiba ee qayb markaasi ee markaasi aan waajib ahayn labaduba yani markaasi wuu u qaybsamaya labaduba adilada ayaa markaa kusoo aroortay qayb waajiba oo markaasi qofka ka taga uu ku dambaabayo iyo qayb markaa sunno ah oo qofka hadduu ka tagusan ku waajibaynin marka ixsaanku waa shay maطluuba qofku inuu ku dadaalan waa laga doonaya ninka shaacirka wuxuu yihi wa axsin faina almar'a laabudda meyitun fainaka majziyun bima kunta saaciyan yacni ixsaan samee maxaa yeelay qofku laabud waa dhimanaya laabud qofku waa dhimanaya fainaka majziyun bima kunta saaciyan ixsaankii aad samaynaysay ayaad aakhare wax ku helaysaa nebigu wuxuu inoo sheegay alayhi الsalatu asalaam yani markaa yani islaan ka mida dumarkii hore oo reer bani israa'iil oo xun in loogu naxariisto loogu dembi dhaafay ey marka ay waraabisay ey ay waraabisay in marka loogu dembi dhaafay saxiix bukhari bay ku sugan tahay yani islaantu waxay ahayd bagi dumarka weliba jirkooda ka ganacsada ayay ahayd ixsaan ay u samaysay xayawaankaas ayaa markaa dembigeedii loogu dhaafay marka ixsaanku waa shay markaasi maطluuba dadka in ixsaan loo sameeyo axsan ilى الnaasi tastacbid quluubahum faطaalama stacbada اlinsaana ixsaanu ninka shaacirka wuxuu leeyahay axsan ilى الnaas dadka ixsaan u samee tastacbid quluubahum qalbigooda waad adoonsanaysaa bimacnaa dadka waa ku hogaansamaya haddaad ixsaan u samayso faطaalama stacbada اlinsaana ixsaanu yani in badan dadku waxay u hogaansamaan qofka u samafala oo ixsaanka u sameeya marka ixsaanku waa shay maطluuba in khildo iyo adayg lagula dhaqmo in khildo lala yimaado oo shayga markaa lagu adkaado sharciga laba meel bay kuso aroortay gaalada iyo munaafiqiinta in lagu adkaado sharcigu wayna amray yaa ayuha الnabiyu jaahid الkufaara wاlmunaafiqiina wاglud calayhim walyajiduu fiikum hilda gaaladii iyo munaafiqiinta in lagu adkaado sharcigu wayna amray kadalika xuduudda marka la oofinayo in lala yimaado adayg iyo marka xaqa lagu adkaado iyadana waa shay sharcigu in amray weeyaan walyajiduu markaasi walaa taأkhudkum bihima ra'fa kuwa xuduudda laga oofinayo markaas zinada ku dhacay oo la rajminayo alla wuxuu yidhi walaa taأkhudkum bihima ra'fa wax naxariis ayaysan idiin qaban yani waa in la rajmiyaa oo dhagax lagu dilaa kii markaa guur soo maray marka mawaadicdaasi sharcigu uu amrayo in marka adayg lala yimaado waa mawaadicdaas wixii laakiin aan ahayn sharcigu wuxuu amrayaa markaasi dabacsanaan ayuu markaa sharcigu ina amrayaa ayib oo markaa gaar ahaan xayawaankii in loo samafalo oo ixsaan loo sameeyo in xayawaanka la cadaabo la ciqaabo dee naar baa lagu mutaystaa wuxuu nabigu noo sheegay calayhi الsalaatu asalaam inay islaan ku gashay naar markaa bisad ay ciqaabtay oo intay meel ku xiratay waxbana aysan siinin nebigu wuxuu alayhi salat sl naartan ku arkay yiri naarta ayaan ku arkay ayadoo markaas uxaganaysa ayaan arkay ayib waxay naarta ku mutaysatay yani ciqaabta ay xayawaanka ciqaabta marka xayawaanka in ixsaan loo sameeyo iyo markaasi cumuuman yani markaasi wixii sharcigun amrayna yani oo waajib u ka dhigayna waajibkaas loola yimaado wixii markaan waajib ahayna yani waxaa weeyaan markaasi in markaasi la sharciyeeyey in loola yimaado ixsaankii weeyaan intaasaan ku koobaynaa ilaa huna subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk